بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii sideed iyo labaatanaad min kitaab التdhiib fi adilaة mtn الغاayaة والتqrib kitaab اlbeyci baynu kusoo jirnay fasl haadaa faasil weeye sharikadu ka hadlaya iyo shirgadaha iyo shirgoobidda walisharikati sharikada waxaa u ahaaday khamsu sharaa'ida shuruud oo shan ah ayaa sharikada u ahaaday shan shardi weeye marka asalka waxaa asal u ah wadalla calaa mashruuciyatiha sharikadu waa dad maal isku shirgoobaya oo isku darsanaya oo shuruuddan laga helay taasaa saxa sharikooyin kale oo dhowraa jira oo aan la ogolayn oo sharcigu diiday wadalla calaa mashruuciyatiha maa rawaahu abu daawuud can abi hurayrata radi allahu canhu qaal ina allaha yaquul ilaahay wuxuu leeyahay ana anigu haaliu shariikayni baan ah labada shirgowday midkaas saddex ku ah maa lam yakun intousan khayaanin axaduhumaa midkood saaxibahu saaxiibkiisa intoodan midkood midka kale khayaanin kuwii shirkadda ahaa faidaa khaanahu markuu khayaano kharajtu waan ka baxayaa min beynihimaa labadooda dhexdooda baa ilaahay yiri dhexdooda waan ka baxaya maxaa dhacaya shirkadii barakadaa laga qaadaya shirkad bilaa barakaa bay noqonaysa ama waa kacday ama dhibaataa ku dhacday ama oo waxay kasbadeen ah aafaad wuxuun de xataa u haystaan oo wixii u buuxaan waa waxaan raalli laga ahayn waan habboonayn hagaagsanayn haaliu shariikeyni waxa weeye ay macahumaa baan ahay bilxifdi walicaana ilaalin iyo kaalme baan labadaas macooda ku ahay wainzaali lbaraka baraka ku dejintood fii maalihimaa labada maali isku darsadeen haddii kalena ay khayaano sameeyaan kharajtu min beynihimaa waa maxay nasactu lbarakata barakadaan ka siibayaa min maalihimaa maalkooda wixii oo dhooban baa bilaa baraka hadday rabto shuruud shanaa jidha an takuuna waa inay ahaa an yakuuna waa inuu ahaado waaya calaa waxaa lagu shirgoobayo calaa naadin lacag ay naqdin mutacaamalin bih lacag lagu tacaamulo lacag shaqaynaysa ah ka afmaanin sida lacagahoo kale mid la jabeeyey oo lacagah oo min adaraahimi daraahim iyo wadananiiri danaaniir ah waa inuu yahay shardigaas marka xoogaa baa laga soo celiyey oo waa maxay shardigan waa laga xoog badan yahay lacag keliya maaha waxay ku ansaxaysee shay kasta oo midli ah midlina waxaa la yidhaahdaa wixii maa xasarahu kaylun ow wasnu wixii la beego ama la miiso wajaaza salamu fiihi salamkuna ku bannaan yahay qaacidadaasu leeyahay waxaasoo dhan baa lagu shirgoobi karaa ee lacag keliya daraahima danaaniira kaliya maaha waa shayga marka la isku daro aan la kala sooci karin oo dhan baa lagu shirgoobaya laakiin shay mutaqawama intaanoo dhan aan isku darsannay intaanoo waxaasa ma suuroobayso leanna wixii waa kala soocmaya waa kala muuqdaan waaya haddii laakiin shayaal mutaqawamaada lagu shirgoobayo sida keliya lagu shirgoobi karo waxa weeye xeeladda ah mid kastaaba badeecada oo haysto barkeed midka kale badeecadoo haysta barkeed waa inuu ku galo kontonkan shay oo badeecadaana iyo konton shay oo badeecadaada isku gadno haye waa kaaga gara bes saasaa wix laiskugu sii daayay markaas ayib tasarufkii waa laisku fasaxayaa waa laisku idnayaa mithaalkan marka saasaa la yihi lacag keliya maaha waan yatafiqaa labadoodii waa inay ku waaya an yatafiqaa labadii maal waa inay iska waafaqaan fi ljinsi xagga jinsiga jinsiga guud iyo wanawci nooca gaar ahaaneed ayilmaalaani labada maal alladaani alladaani labadaasoo humaa aslu sharikati sharikada asalkeeda lagu asaasayey ah waa inay isku nooc yihiin dahab iyo dahab fida iyo fido dirham iyo dirham dolar iyo dolar wax isku nooc ah laba lacoo kale soocoya anna soomaali baan keen anna dolar baan keen oo kala muuqanaya lama rabo wixii waa inaan la kala garanayn jinsiga guud oo lacag iyo lacag iyo nooca ay kasii tahay tusaale waa in iska waafaqaan waan yakhtalidaa waa inay labadooda isku daraan wax shirgoobaya almaalayni labada maal oo laisku sii daynaya laisku dhexlabaya labada maal waan ya-dana waa inuu ogolaado idno kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah lisaaxibihi saaxiibkiisa waa inuu u idno fi tasarufi tasarufka nin kasta wixiisoo de awalba tasarufka loogu ogolaaye waxa kale waa inuu tasarufka u ogolaado wixiisa isagaaba lahaye waxaan kaloo shirkadda kusoo galay waa inuu ku tasarufi karo oo maamuli kara weeye macnaha waay marka taasina wataa intaa markuu sheego wuxuu ku dara wa an yakuuna ribxu ribax iyo faa'iidadu waa inuu yahay howlo shirgaa weeye moogta wuxu ribaxa iyo walkhusraanu khasaaradu calaa qadri lmaaleyni labada maal qadarkood labada maal intay isku joogeen baa laga dhigayaa nina laba kun buu lahaa nina kun faa'iidadii soo baxda nina saddex meelood labow qaadan nina saddex meelood meel khasaaraa timid nini wuxuu qaadanayaa saddex meelood labo nina saddex meelood meel hadday bar iyo bar ahayd xooluhu u ahaayeen khasaarihii waa kala baranaya faa'iidadiina waa kala baranaya calaa qadri lmaaleyni baa ribixa iyo khasaaradaba loo fiirinaya marka labada qofoo shirgowda masalo halkan waxaa ku jira muhiim ah oo faa'iidaduna xooluhu intay isku joogeen baa loo fiirin khasaaruhuna xooluhu intay isku joogeen baa loo fiirin labada ninoo wax isku darsatay iyo niman badan waxay doonaan ha noqdeen rag iyo dumare ama shaqada isku shaqo ha qabtaan shaqo siman ha qabtaan ama shaqada ha kala badsadaan mid baa aqoon lehoo waxaanoo shaqaa iyo waxaanu documentiga iyo waxaanu a t a iyo waxaanu kadaa fulaanu yaqaanaa midna ma yaqaan haddou rabo mi shaqada saacado badan buu ku jiraa midna saacado yar waaye waxay doontaa noqoto xoolaha laisku dara meesha waana laga wada shaqaynayaa faa-iida iyo khasaaro waa siday xoolaha u kala lahaayeen haddii la dhaho nin baa wuxuu qaadanayaa faa-iidadii noo soo baxda dheeraad xoolihiisii maahae in ka dheeraada waxaa la yidhi ninkaan shaqo badan buu qabtaa intaasoo adduun buu u safraa intaasoo adduun buu ka keenaa intaasoo waxbuu qabtaa shaqo dheeraada buu qabtaa faa-iido dheeraada hala sii hadii la doon waxa laga boqol kiiba toban faa-iidada soo baxda marka kuwaad ninkaas ama labadaas ama tiimkan ha looga jaro shirkaduhuna hadda waa arrin arrimahan aada u badan caqdigu waa fasahaad waaye kana wuxuu ku dara faa-iidaba hadday doonto iyadaan imaan baa qofka la dhihi karaa xoolo gaaraa leedaha walaa yasixu an yushtarada liaxadihimaa midkood in loo shardiyo ma ansaxayso daraahim musamaat min aribxi daraahim la magacaabayo faa-iidada ah muqaabala camali shaqadu haya muqaabalkeeda sanadkiiba wixii soo baxaa boqolkiiba intaasba adigu si gaara u leedaha shaqadaa haysa awgeed waaya abu xaniife iyo ogol iyo rag kale arrimahaas laakiin madkab imaam shaafici maya khasaaraduna markasta waa xoolaha qadarkood waaye taasi wa taas sharikaadkii marka sidaas baa looga hadlayaa halkaasuu sii wada wuxuu yihi walikulli waaxidin mid kasta waxaa u ahaaday oo minhumaa labadooda ka mid ah faskhuhaa sharikada inuu fasakho mataa shaaa markuu doono qof kasta sharikada waa fasakhi karaa kol allaale kolkuu damco buu fasakhi karaa waay waa ka baxay shirkaddii buu dhihi karaa waa fasakhay shirkaddii aan ku jiray wa mataa maata axadumaa midkood markou dhintana badalat waa buraysa mid baa dhintay sharikaddii waa buri taasaasaa lagu dhameeyey marka waa wa waa dhammaatay mar haddii midkood dhintay dee labadii qof oo shirkadda ahaa midkood baaba dhintaba sidaasi ku bud ayb marka sharikaadku waa wax muhiim oo axkaam baa dee shareecadu ka dejisay waay axkaamtaas in la ilaaliyo u baahan taha marka waa in laba maal la helo laba caaqidaan ugu yaraan waa in la helo siiqana waa in la helo waxaa jira sharikad la yihahdo shariikat labdaan waa la mamnuuc midaasi waaya taa waa la diili sharikat lmufaawada mid la yihahdaa jidha iyana waa baadil sharikat lwujuuh mid la yihahdaa jidha waaye oo iyana lagu shaqaysto oo magacaas leh ayb iyana waa baadil sharikadan baa laga ogoliyay sharikat lcanaan ayb taa un baa la ogoliyay marka markii shuruudda iyo nidaamka la ilaaliyo dee wixii waa wax si saxan u shaqaynaya noqonaysa ninka shariigaa qofka shariigaa gacantiisu xoolaha shargadda uu hayo waa yado ammaano yado ammaano waa maxay magdhow laguma leh ilaa inuu tacadiyo mooyaane xadgudub inuu sameeyo mooyaane wixii tacadiya baa loo raacan karaa qof gaaroo shirkadda ka mida lama dhihi karo khasaaraha dheeraadka adaa lagu saaraya lama dhihi karo waay qofki hadduu dhinto ama midkood waasho shirkaddii waa fasakhanta waa u dhammaatay ama ama waa iscasileen labadood waa iscasileen waa ku casilay kana waa ku casilay waa lagu kala tegay waaya qofku hadduu yidhaahdo khasaaraa dhacay ama faa-iidaa la helay waana intaas ama waxaas waa talfeen xolaha waa baaba-een baddaa cuntay tusaale wax sababana ma sheegin ama sabab qarsoon buu sheegay sida waa laxadoo kaloo yiri waa loo rumaynayaa laakiin sabab daahira hadduu sheego la wada ogaan kari lahaa dabki dab baa xoolahan waa gubteen daad baa la tegay war roobkaas iyo daadkaas meeshaasaa noqotay waa in sababkii la caddeeyo mamay waa in la markhaanti la imow waa in la yidhaahdo in sababkaasi jiray horta markhaantigii markuu soo ogo kabacdi baa masna la dhahayaa ku dhaaro sababkaas hadda markhaantigiisi la heliya inay xoolahaani ku baaba-een oo daadkii la tegey ama gubteen xariiq iyo wixii la mid a baabu sharika marka wakaas halkaasaa la dhigaya faslun haadaa faasilun weeye wa kullu maa wakiilnimadii baa laga hadlaya wa kullu maa shay dhammaanti jaaza lilinsaani insaanka ay u bannaan tahay adtasarufu inuu ku tasarufo fiihi dhexdiisa wax kastoo qofku ku tasarufi karo binafsihi nafsad ahaantiisa u qaban karo jaaza lahu xaqu insaanka u bannaan an yuwakila fiihi inuu cid u wakaasho qof waa u wakiilan karaa aw yatawakala ama isagu inuu wakiiloobo isna wakiil waa u noqon karaa waa waa noqon karaa cidna waa u wakiilan karaa shay kastoo uu qaban karay cid waa u wakiilan karaa isna waa loo wakiilan karaa dalla calaa daalika axaadiid kahiira waa wixii in laysku wakiisha ay bannaan tahay axaadiida minhaa waxaa ka mid a maala wakaalashaa dhacday fii qadaa'i deyni deyn gudideed waxaa u daliila maa rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana lirajulin nin waxaa u ahaa cala nabiyi nebigana uu ku lahaa sala allahu calayh wasalam sinun da oo min alibil geela da geela da'diisa qeyb ka midoo ku lahaa macnaha neef geela oo da gaara marayay buu nebiga ninkaani ku lahaa fa jaa-ahu ninkii waa yimid oo yataqaadaahu xaaluu nebiga ka gudasho dalbayo xoolahai neefkay geel aha isi qa fa qaala nebiga asxaabtu wuxuu ku yidhi acduuhu sii fa dalabuu waxay raadraadiyeen sinahu da-diisii neefkiisi neef la da-a falam yajiduu kamay helin yajiduu umay helin lahu isagii ilaa sinan da- mooyo fowqaha ka sarraysa neefkoo laha neef ka weyn unbaa ku jira faqaala wuxuu yidhi acduhu kaa ka sarreeya oo fiican oo kiisi ka weyn siiya faqaala wuxuu yidhi owfaytanii nebi allo waad ii oofisay si fiican baa ii iigu buuxisay neefkayga neef ka weyn baa siisay awfa allaahu bik ilaahay ha kuu oofiye uu duceey qaala nebiyu baa yidhi sala allahu calayh wasalam ina khiyaarakum kuwa idinku khiyaarsan axsanukum waa kuwa idinku wanaagaga badan qadaa-an xagga qadaha iyo gudidda dadka waxaa idinku fiican kuwa dadku waxay ku leeyihiin sida ugu fiican ugu guda ugu guda oo u siiya baa idinku fiican marka sinun min alibil ba ku laha waa waaxidun min alibili xabad geelah oo fii sinin mucayanatin gaara maraysay taasi waa iyadoo deyn laysku waay nebigu saxaabada wakiilsha war idinku siiya howlaha uga soo qabta wakiilasho wey wa fi shiraa'i gadidna waa tan waxa u daliilah wax layskugu wakaashay maa rawaahu tirmidiyu biisnaadin saxiixin can curwata albaariqiy radia allaahu canhu qaal dafaca ilaya rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebiga ilaahay baa ii dhiibay diinaaran liashtariya lahu shaata neef ariya saa nebiga ugu soo gado hoo diinaarkaa neef ariya iiga soo gad suuqa saxaabi baa nabiga u wakiishay adigu ii doon fashtaraytu lahu nebiga waxaanu soo gaday shaatayni laba neefoo ariya dad baa dadaala markii wax loo dirsado laba neef hal neef baa la raba in shilinka lagu soo gado diinaarka labaan ka soo baxshay labada dee aduu mid baa ii dirsatay taadii waatan la dhihi maayo labadaba qofkii lacagta lahaabaa iska leh nebigaa leh labadaba markaasuu misna muxuu sameeyey fabictu fabictu ixdaahumaa labadii midood baan sii gaday bidiinaarin suuqii baa kacay labadii neefaan mid sii gaday hal diinaar oo buuxaan ka baxshay waji'tu bishaati nebiga waxaan ula imid neef ariya iyo wadiinaari diinaar ilaa rasuulilah sal l slm awal nebigu diinaar buu i dhiibtay diinaarkiina anoo u wada oo neefkii dib aan usii gaday baan uga baxshay neef ariyana u wado neefkii la ii diraya baa nebiga u imid lacagtiina waa buuxdaa neefkiina waa wadaa fadakartu lahu waxaan u sheegay maa kaana min amri amarkayga xaggiisa wixii ka ahaaday insaan u rogrogay faqaala neb wuxuu yidhi baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo fii safqati yamiinika midigtaada gorgoradeeda waa ninkaan hadduu maalinta dambe ciid dhaho dadkaa laga gado waa laga gadanaya oo nebiga u duceeyey wax allaal waxuu kor u qaado inta laga gataa faa-iidana ugu jidha wuu wayaabayba waagi dambe siigada hadduu dadka u keenayo boorkaas qof raba u imaanaya iga gad buu dhihi waaye wa fi zawaaji guurkii iyadoo laysku wakiishayna waa tan waa u daliila wfi zawaajina waxaa u daliila maa rawaahu الbukhaariy wa muslimu can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaal jaaءat imraأaة haweenayaa timid ilaa rasuuli اlahi bou timid salى اllahu عalayh wasalam faqaala waxay tihi yaa rasuul allah inii anigu qad wahabtu laka waan kuu hibeeyey min nafsii naftayda nebi allo waa iskaasii inaa i guursatid anaa isku kaa hibeeyey waay ow wahabat nafsaha lلnabiy in araada الnabiyu an yastankixaha khaalisata lak min duuni اlmu'miniin nebigay gaar ku ta waay markaasaa dee nebigu ma jawaabine faqaalat waxay tihi nafteedaan ku hibeeyey faqaala rajulun nebigu hadduu aamusay nin baa wuxuu yidhi rag baa meesha joogay zawijniihaa aniga ii guuri hadda mar nabi allow marka dardar adigu u jawaabin aniga ii guuri qaala nabig wuxuu yidhi qad zawajnaakahaa waanu kuu guurin siiqada zawaajka la iska saxaa meel kasta mid aan saxanayn baa laga yaaba inay yaacayso qad zawajnaaka haa ciddii la aqbalay waa in la sheego haadaba hadda la socota ka dhigan arag zawajnaa waan guurinay ka adiga haa gabadhan gabadha haddii magaceeda in la sheego ama ishaaro ishaaro loo celiyo la ishaaro ama damiir ya waa ku guurin madhabka imaam shaafici bimaa macaka min alqur'aani waxa aad taqaano qur'aana baana meher u ah qur-aanka bar wahab wahabtu laka gabadhu markay tihi waxa weeye macnaheedu jacaltu laka amri amarkaygaan kuu yeel litatazawajanii saa ii guursatid aw tuzawijanii ama iigu guurisa cid arrinta adaan kuu dhiibi bimaa macaka waa maxay ay tucallimuhaa gabadha waxaa baraysaa maa taxfadu waxaad xafisan tahay wayakuunu daalika kaas barida abadhay baana mahran lahaa meher u noqonaya meherku xoolo keliya maaha a waxaa laga dhigi karaa waxyaalaha kale oo la intifacsado waxbarid xirfo qofkii la baro qur'aan la baro cilmi kale la baro sanco la baro iyo wixii la mid a ayb marka wakaalashadaani qofku muxuu wakiil ka noqonayaa waxaas awalba isagu uu qaban karay waay waa wax niyaabo aqbalaya waxaa ii soo gal nikaax baan kuu wakiisha dalaaq wax furid baan kuu wakiisha ciqaabkaas qofkaa qisaasa aan ku leeyahay adaan kuu wakiishay iiga go aa adigu qisaas anaa wakiiliga ta laakiin cibaado looma wakiilan karo waay cibaado looma wakiilan karo ilaa xaj iyo cumro mooyaane qof aan awoodin xaj iyo cumro waa ku wakiilan karaa waay imaam buu masaajidka ahaa adaa maanta kuu wakiishay dadka tuji oo dhihi karaa cashar buu bixin jiray nin la midoo cilmigoo yaqaanoo kale yaqaan oo dhihi kara orod maanta casharkii soo bixi ow akmala minhu ama nin kaba badiya wuu usoo diri karaa laakiin nin kale looma soo diri karo a mid la mid ah ama ka badiya uu leeyahay darsiga iyo casharka adaa maanta iga wakiila waa bixin ka dhaca salaadana sidoo kale waay laakiin duhurka iga tuko iyo cibaadadaa iga qaba iyo waxa maaragtay qofka oo niyaabo aqbali karin looma diri karo ma suuroobayso waa inay niyaabo aqbalayaan niyaaba waxa aqbalayaa la rabaa markaasaa loo diri karayaa ayb marka muwakil qofka wax wakaalanayaa la yihahdaa wakiilna hebel baan wakiilkaa ma maqasho qofka la wakaashay wey muwakkalun fiihi waa shayga dhexdiisa laisku wakiishay siiqadana waa la gartay taasi wataa marka waxa adigu qaban lahayd baa lagu diri kara waxaadan qaban karin mada ilmo yar iyo qof waalan iyo wax looma wakiilan karo waaya taasina wataa sidaas un bay arrintu marka lagu wadayaa ayb qofkaa wakiilka gacantiisu shayga loo diray wakiilka uu ka yahay waa yadu ammaano tacaddi hadduusan la iman waxba looma hayso shayga hadduu halaagsamana oo la isku qabto isagaa loo rumaynaya kii loo wakiishay dhaaraase la dhahaya waa la dhaarinayaa bes ayb walwakaalatu wakaaladu waa caqdun caqdigaasoo jaa-izun bannaan waa jaa-is laazim maaha cuquudda qaar waa jaa-is qaarna waa laazim jaa-izu darafayn jaa-is min daraf laazimi darafayn laazim min daraf ay laa yulzamu lama laazimanaya bilistimraari fiihaa daa'imid dhexdeeda uu daa'imo lama laaziminayo alwakiilu wala almuwakil kii wax wakiishay iyo kii la wakiishay midna walikullin mid kasta oo minhumaa wakiil iyo muwakil ka mid ah fasqu haaba u bannaan inuu iska fasaxo mataa shaaca markuu doono hawshaa ii wakiilato waa ka baxa waa iska fasakh ama kii dirsada baa yidhi waa kaala noqo watanfasikhu waxay kaloo ku fasakhmaysaa bimowti axadihimaa midkood dhimashadiis labadoodi waa dhammaata markaas wاlwakiilu wakiilu amiinu waa amiin fii maa sheega yaqbiduhu uu soo qabdoonayo iyo wa fii maa sheega yasrifuhu uu bixinayo oo iilayo labadaba isagaa loo aamina walaa yadmanu mana magdhabayo ilaa biltafriid xadgudub mooyaane gabadfal waxaanay kuma magdhabayo walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu beeciyo wayashtariya uu gado ilaa bialaaثati sharaa'id saddex shardi mooyaane kow an yabiica waa inuu sheega ku gaday wakiilka uu ka yahay bihamani اlmili lacagtuu joogo kale wax uga badaya hadduu helo ka fiican cid kaaga badaysa haddaa helisid tan badan waa inaa qaadatid sheega lagu soo wakiilsha waa ku dadaalisa wa an yakuuna waa inuu yahay hamankaasi binaqdi اlbeledi magaalada lacagta laga isticmaalo walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu gado min nafsi isagu iskama gadi karo sheega anaa ubogo anaa iska gadaya lacagta celinaya adaaba lagu wakiilshay kow taas lama ogola weliba ilmihii qofka wakiilka weliga u yaho ilmaha yar iyo waxaasna uma gadi karo walaa yuqiru kuma qiro calaa muwakilihi kii soo wakaashay ilaa biidni idankiisa mooyaane qof baa qofka soo wakaasha muwakil baa la yihahdaa kan qofka soo wakaasha hebel oo muwakilkayga waxaan qirayaa waxaa in lagu leeyahay kuma dulqiro idan hadduusan haysan waaye taasina wataa ka iyaduna waa baab muhiima baabkani dadkii dee intaa wak- wakiil baa shaqaynaya qof baa wax wakaalanaya dayib nin baa waxa weeyaan nebigu wakiish marka ninkii nin baa loo dira waxaa la yidhi wakiilkayga markaa u tegtid meesha khaybare la yidhaahdo shan iyo tobanka tiraro raashina ka soo qaado hadduu ku dhaho calaamad keen saxiixii hebel aa ka socota keenaya hadda socdo moogta hadduu ku dhaho calaamad keen fadac yadaka calaa tarquwati kalxamaha gacanta saa uga saar awal baa isku ogeyni ninkan soo diray hadduu halkaa gacanta kaa saaraya kii iga socda kaasaa inoo sir ah hadduu halkaa kaa taabto kalxamaha ah ma soo dir calaamadkeen hadii la yihahdo hadda maantana waxaa socda saxiixiye iyo shaabado iyo timbarayaal tanna waa la samayn karaa marka qof baa wakiilatay inuu ku dhaho waa aqbalay shardi maaha hadduusan dhihin yeeli mayo waa inuusan radin mar hadduusan radin hawsha waa qaban karaa waayahay taasina wata wixii waa inuusan sidii loogu talagalay khilaafin doo khilaafo dhib baa ka imaanaysa walaa yajuusu an yabiica min nafsi mid waalan iyo mid safiiha iyo mid saqiira oo isagu wakiil weli u yahayna kama gadi karo laa ma isagaana gadaya ma isagaana iska gadaya awal adaa lagu wakiisha wax inaa gediso ma adaana gadaya adaana iska gadaya labadii dhinacba beeca inaa adigu tawalidid baa la diidayaa laakiin aabihii buu ka gadi karaayo wiilkiisa weyn buu ka gadi karaayo dadkaas mas-uuliyiinta ah walaa yuqira waala walaa yuqira calaa muwakilihi na kuma dulqiro wax ku laazimaya waayo taasina wadkaas intaa markuu noo sheegay oo iyaduna wakaalashadii la xidhiidha ilaa waa baab weyne hadduu qofku isagu shayga iska gabo waa la tuhmayaa beeciina labadii dhinac isagaa tawaliyay waa dhib kale baacina waayaha mushtarna waaye dood baa dhacday ninkii isagu wakiilka u ahaya cid kalaa murmaysa markaas muwakilkiisii wax kuma dilqiri karo anaa ku qiraya waa lagu leeyahay iyo wuu qabaa iyo ma u dhihi karo masaladaasna halkaasaa la dhigay ayib waa masalo muhiima faslun haadaa faasilun weeye kanna waa fasal kale oo muhiim ah oo muxuu yahay waxaa la qirayaa laga hadlayaa waalmuqaru bihi shayga la qirtay muqaru bihiga barbaani waa laba nooc xaqullaahi tacaala xaq ilaahay iyo xaqul aadamiy qofaa shay qirtay waa laba mid xaq ilaahay inuu yahay xaq binu aadam واأل في مشروعية اإقراaر qwله taعaلى kunuu ahaada qwamina kuwa qumitaan badan bqsط cadaaلad شhuhadاء للaahi ahaad walow calىa أنfusiكum naftiina baa ku markhaanti kacayseen qwaamiina bاqsط waxa wey muwaadibiina kuwa daa'ima calىa iqaamaة الcadل cadaaladda ogideeda fي jamiic اumuuri arrimahoo dhan washahاadaةu calى الnafsi nafta adoo oo lagu markhaanti kaco hiyo iqraar wey markaa shay qirato waa adoo isku markhaanti kacay wqwlhu na waa u asal nebiga qowlkiisa sal lla alay slam uqudu ka lah yaa unays anasow jarmaad calaa mara'ati haadaa ninkan xaaskiisa ku jarmaad fa in ictarafat zina hadday qirato farjamha farjumha soo rajmi faqadaa calayha unays anas maaha waa unays xaggeeduba u jarmaaday factarafad waa qirat fa amara bihaa rasul lla sal sl nebi ilaahi waa amray in la rajmiyo farjumad waa la rajmiyo nin soo dacwoodo yiri yiri islaantu waa zinaysatay iyadii walma joogta iyada ha loo tagaal ha lagu jarmaado hadday aqbasho waa la rajminaya reer bay lahayde rawaahu lbukhaariy wa muslim ayib xaqullaahi iyo xaqulaadami soo maaha wa xaqulaadamiyi waaye iyo xaqullaahi fa xaqullaahi tacaala ilaahay xaqiisa yas yasixu waxaa asaxaya alrujuucu noqod fiihi dhexdiisa in laga rujuuco can iliqraari bihi qirid la qiray qof baa xaq ilaahay qirtay waa ka noqon karaa war been baan sheegaya aniga ma qabo waxaa ma qabo waa xaq ilaahi waaye arrintaas waxaa u daliila dalla calaa dalika maa jaa fii qisati rajmi caazi maacis saxaabigii maacis la dhihi jiray radia allahu canhu ninkaas xoogaa baa ka dhacay zina ah lam annahu lamaa wajada markuu helay masal xijaarati dhagaxyada taabashada dhagax baa lagu rajminay dhagaxii markuu taabto xanuunsaday fara waa carar faadrakuuhu saxaabadu waa haleeleen warajamuuhu waa rajmiyeen dhagax waukbira bidalika rasuulahi nabigaa loo sheegay sal ly slm faqaala wuxuu yihi hallaa taraktumuuhu maxaydnaan uga tegin mar hadduu cararay inuu ka noqday oo ma qaboo kale bay ka dhigan tahay war ma iska daysaan waa xaq ilaahay rawahu lbukhaari wa muslim watirmidiy o xaqa binu aadan ka war wa xaqulaadamiyi aadami xaqiisu laa yasixu ma asaxyo alrujuucu fiihi in laga noqdo can iliqraari bihi qirid la qiray xaq ilaahay qof xaq binu aadan qof qiray kama noqon karo waa bakiil binu aadanka ilaahayse waa isagu xiis waa waa bukli bay ku dhisantay laakiin ilaahay musaaxa waa musaamaxo wey waaya wa taftaqiru waxay u baahanaysaa صxaة اإqraari iqraarka iyo qirashada asixideedu ilaa ثaلaaثati sharaa'ida saddex shardi albuluuqu qaangaar wاlcaqlu caqli wاlاkhtiyaaru doorasho qofka wax qiranaya ilmo yar muxuu qiran karaa qof waalan muxuu qiran karaa qof la khasbay oo ikhtiyaarba aan lahayn muxuu qiran karaa waxba falaa yuctadu lama toodayo biiqraari اlmukrahi qof la dirqiyey qirashadiis bimaa ukriha calayhi wixii lagu dirqiyey khasabur yaa u qiro qofka inaad dishay iyo waxaa inaad dhacday iyo waxaa inta la jir dilay waxba kama jiraan ka jiraan male qaal rawaa ibnu maajix can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasul lahi sala اllah alay slam ina allaha tajaawaza ilaahay waa u dhaafay liummati ummadayda maa shayga tuwaswisu bihi ay ku waswaasinayso suduuraha laabaheedu maa lam tacmal bihi intaysan camal falin aw tatakalam bihi maa intaysan ku hadlin wama sukrihu calayhina waa laga cafiyey wixii lagu dirqiyey loo qori maayo ey inahu subxaanaه watacaalى asqada waa rida atakliifa takliifiga mashaqayn can ilmukrahi qof la dirqiyey fii ma tukriha calayhi wixii lagu dirqiyey dhexdiisa falaa yasixu iqraaruhu qirashadiisu ma ansaxayso bimaa ukriha wixii lagu dirqiyey cala aliqraari bihi inuu qirto waa khatar maxkamadaha iyo meelaha maaragta bal in allaha tacaalى alqaa ilaahay wuxuu laaqi ka soo qaaday laaqi yeelay ictibaara aliqraari iqraar in la ictibaariyo bilkufri gaalnimo waaye xaalalikraahi khasbidda xaaladeed qof la khasbay hadduu gaalnimo qirto yihahdo gaal baan ha u dhaho ama ilaahay ma jira yidhaahdo waxba laga soo qaadi maayo waa qof la khasbay maca dumaaninati اlqalbi laakiin qalbigiisa xasilanaantiisana lala qabo ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inu biliimaan waa gaaloobay lama dhahayo faqaala tacaalى ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'inu biliimaan suuraة naxl boqol iyo lix falaa ctibaara wax ka soo qaad ma leh lilqraari qirid bikayrihi gaalnimo keyrkeed min baabi awlaa gaalnimaanba loo qabanayna wax ka soo harayna waa min baabi awlaa wain kaana bimaalin waxaa la qirtay hadduu maal yahay uctubira fiihi waxaa la ictibaarinayaa dhexdiisa shardun raabicun shardi afraad wahuwa rushdu waa inuu qofkaasi qof hagaagsan yahay qof maal qiranaya rushdu waa maxay salaaxu اdiin wadunya qof adduunyada iyo aakhiradaba hagaajinaya waa inuu yahay waay taas baa lagama maarmaan ah si arrinkaasi uu u hirgalo marka xaq ilaahay qofka qirtay maalan zine iyo khamre lacabe iyo waxaan tuugnimo iyo hadduu qirto misna ka noqdo dhaho been baan sheegaya waa laga yeelaya laakiin tuug ba uu ahaa markuu yidhaahdo xoolaha anaa qaatay tuugnimada xaddi ka imaan lahaydoo gacnaha iyo in la jaray wixii baa meesha ka baxaya laakiin xoolahu qirtay waa xaq binu aadan waa laga rabaa laakiin ciqaabkii baa meesha ka ka baxaya waaye taasi wataa marka xaqa ilaahay wuxuu loo cafiyey musaamaxuu ku binaysan yahay xaqa binu aadamkuna waa mushaaxaxa shaxiirnimo bakiilnimo maxaa yeelay ilaahay isagu waa kariim yaa kariim waay rushdigu marka waa maxay rushdigaasi waxa weeyaan salaaxun fi ddiini wa xifdun lilmaali qof diintana hagaajinaya maalkana xafidanaya maalkiisa ma dayacayo nin la daga maaha mucaamalada xaaraan kuma bixiyo qofka noocaasa weeye waayahay waidaa aqara hadduu qirto bimajhuulin shay laga jaahil yahay rujica ilayhi isagaa loogu noqonaya fii bayaanihi caddayntiisa hebel baa wax igu leh war muxuu kugu leeyahy hebel baa wax igu leh hebel waxbaan u hayaa hebel waxbuu ii dhiibtay ma huwa lwaxu wuxu waa maxay yaa war waxa aa sheegaysa muxuu yahay isagaa isagaa lagu noqonaya fii bayaani wayasix laakiin waxba igumeel kama noqon karo binu aadam ba waxba qirta wayasixu waxaa asaxaya alistinaau waxsoo istinaadiyo soo reebid fi liqraari iqraarka dhexdiisa idaa wasalahu bihi markuu la xiriiriyo hebel baa meliyan igu leh wax waa kusoo reebi karaa ilaa shan boqol oo usan igu lahayn mooyaane idaa wasalahu bihi markuu saa ula xiriiriyo warka wada socdo istithnihii baa la xiriiriy istithnaa minhigu laga soo reebay wa huwa iqraarku fii xaali sixati caafimaad xaaladdi iyo wal maradi jiro xaaladeed sawaan waa isku mid qof jiran baa wax qirtay waa sax waa jiraa qof caafimaad qabaa wax qirtay waa loo qabanaya ay maradalmowd xataa hadduu jira yahy waa loo qabanayaa waa hee waa loo qabanayaa halaale waxuu qirto amba ha jiranaado amba ha caafimaad qabo waay laakiin hadduu yihahdo hebel baa melyan igu leh ilaa melyan uusan igu lahayn mooyaane wixii wixii buu ku baaba-sha ma shaqaynayso waay istiqraaq baa dhacay wax la yihahda markaas taa marka lama qabanayo dayib taa haddaan ogaanay marka dee waxyaalaha qiraalka la xiriiraaye laftoodu masaa-ishoodu ma sahlana masaa-il badan baa ka timaada qofka wax qiranaya muqir baa la muqir waa muctarif isagaa wax qiranaya muqaru lahu waa midka wax loo qiranayo muqaru bihi waa sheega la qiranayo siiqadiina waa garanaysa waay ayib qofku markuu wax qiranayo naftiisa wuu dembi ka beriyeelaya labo muro iyo akhlaaq wanaagsan buu daahirsanaya qofkaasaa wax qiran kara mid kale maya wax ogol wuxuu ka fogaanayaa xaaraan xoolo xaaraana inuu cuno waxaas hebel baa leh ama hebel baan u haya waay marka xaq ilaahay hadday tahay waa laguu sheeg xaq binu aadan maxaa ka mid a qarafki waa ka mid xaq ilaahayna hadday tahay zina iyo sarqa ayaa ka mid a waay laakiin waxaa jira shay ka kooban xaq ilaahay iyo xaq binu aadam zakada oo kale iyo kafaarada oo kale xaq ilaahayna waa ku jira xaq binu aadamna waat xukunka waxaa la siinaya xaq binu aadam lagama noqon karo lagama noqon karo waaye qofka wax qiranaya waa inuu rashiid yahay rushd hadduu mid iska waalan iyo mid kale iyo wax iska qirtaan waxba laga soo qaadi mayo ayib waay taasina wataa shaygaa majhuulkana waaba laga hadla isagii baa la dhahaya caddee hebel baa wax igula tiraya muxuu yahay waxa lagu lagu leeyay dayib xaaladda sixada iyo xaaladda maradku waa isku mid qof maradu mara maradulmowt maraya maradulmowt sii dhimanaya baa yidhi aniga deymaa laygu leeyahy hebel baa waxa igu le hebel baa waxa igu le hebel baa waxa igu le ama haweenaydii baa iyadoo sii dhimanaysa waxay qiratay meherkeedii inay ka qaadatay zawjkii iyo ninkii meherkaas waa qabaabay tir waa qaatay waa la aqbalayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab